إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين waxaan ku joognay yarfacu ra'sahu mukabiran wayafrishu qadamahu lyusra wayajlisu calayha wayansibu rijlahu lyumna wayadacu yadayhi calaa fakidayhi warubatayhi wayaqulu rabbi ikfir lii warxamni ayaan shalay ku joojinay soo maahayn yasjudu sajda thania ayaan ka bilaabaynaa laakiin intaanan bilaabin ka hor atixiyaadka waxaan idhi waxaa ku sugan nooca loo fadhiisanaayo sida sideebaa fiican ma in sinta dhulka la dhigo mise in lugta la goglado waxaan idhi afar qowl baa ku sugan afarta qowl qowlka koowaad axnaafta ayaa ku tagtay waxaanay yidhaahdeen ama salaadu laba atixiyaad ha lahaato ama mid keli ha ahaatee waxa fiican in lugta lagu fadhiisto qowlka labaadina maalikiyada ku tagto waxay yidhaahdeen salaadu ama laba atixiyaad ha lahaato ama mid keliya ha lahaatee waxa lagu fadhi sintaa dhulka la dhigaya qowlka saddexaad shaaficiyadu waxay yidhaahdeen hadday salaadu laba atixiyaad leedahayna atixiyaadka dhexe lugtaa la goglanaya ka kalena sintaa dhulka la dhigaya haddii ay atixiyaad keliya leedahayna sintaa dhulka la dhigaya qowlka afraad oo xanaabiladu ay leedahay iyagu waxay yidhaahdeen shaaficiyada ku waafaqeen salaada labada atixiyaad leh ka horana in waxaweye lugta lagu fadhiisanaya ka dambana sintaa dhulka la dhigaayo laakiin waxay yidhahdeen salaadu hadday atixiyaad keliya leedahay sida matalan subaxa waxa weeyaan waxay yidhahdeen lugtaa la goglanaya sintaa dhulka la dhigi maayo shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen hadduu atixiyaadka ugu dambeeyaba yah ama laba ha noqoto ama waxa weeyaan salaad atixiyaad keliya hala noqoto sida subaxa e waxa weeyaan sintaa dhulka la dhigaya qolyahana waxay idhahdeen maynay mar hadday atixiyaad keliya leedahay waxa weeyaan waa la goglanayaa lugta kolley sifaadka saasay iskugu khilaafeen laakiin waxaad moodaa sawaabku inuu yahay salaadu hadday laba atixiyaad leedahayna ka dhexey in lugta lagu fadhiisanayo ka kalena sinta dhulka la dhigaayo haddii ay atixiyaad keliya leedahayna sinta dhulka la dhigaayo axaadiista rasuulka anay u daliishadeen kolley intaasaan ku dhaafaynaa yarfacu ra-sahu kolley afarta qoloba adila ay daliishadeen laakiin waxa ugu xogroon waxa weeyaan adilada ay daliishadeen shaaficiyada iyo xanaabiladu masaladaha isku khilaafeen maahayn qaala almusanifu raximah llah yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaadayaa mukabiran xaal ow allahu akbar leeyahay wayafrishu wuxuu goglanayaa qadamahu lyusra adinkiisa bidix wayajlisu caleyha waanu ku fadhiisanayaa wayansibu rijlahu lyumna lugtiisa midigna waa taagayaa wayadacu yadayhi gacmihiisa ayuu waxa weeyaan dhigaya calaa fakidayhi wa rugbatayhi jilbihiisa wayaquulu wuxuu odhanayaa rabbi ikfir lii allahu ii dhaaf warxamni ii naxariiso wahdinii iyo hanuuni warzuqnii arzaaq wacaafini allahu icaafi wajburnii ikab wayadma-inu fii hada aljuluus ayuu ku xasilayaa atixiyaadka markaa fadhiyada loo fadhiisanaayo waxa weeyaan haddii aan baraarujiyo waxa weeyaan inuu qofku lugtiisa ku fadhiisto iyo inuu cirbihiisa ku fadhiistaa labaduba waa banaanyay cirbaha inuu ku fadhiisto bimacnaa inuu taago lugihiisa wey lugihiisa intuu taago inuu halkaa ku fadhiisto iqacaaga la diidan yahayna maaha iqacaaga la diidan yahay waa yaxduudsi ama kadaloobsi ama waxa weeyaan qofku inuu waxa weeyaan lugihiisa intuu sidaa u taago baridiisana waxa weeyaan dhulka dhigo gacmahana dhinacyada ku qabsado iqacaaga manhiga axaadiista kusoo arooray waa kaa xadiiska ibnu cabbaas iyo ibnu cumar waxay werinayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu iqcaag samayn jiray iqcaaguna waxa weyan waa in cirbaha lagu fadhiisto waa in cirbaha lagu fadhiisto dhinaca kale waxa weeyaan sinta marka dhulka la dhigo ama waxa weyan atixiyaadka marka la fadhiyo waxa weeyaan saddex xaalaa kuu bannaan inaad waxa weeyaan lugtaada bidix hoos mariso lugta midigta midigna aad taagto iyo inaad lugta midig iyo ta bidixba intaad sidaa ufadhiisato sidaa tida waa xaalada labaad xaalada saddexaad waxa weya inaad sidaa tida oo lugtaada halkaa intaad ka saarto tanna aad sidaa iskaga sii dayso saddexdaa nooc baa loo fadhiisan karaa waad fahanteen ma filaya insha allah wixii tusitaan u baahan oo dhan mar baan idin wada tusi doonaa hadduu miiskani dee yahay miduu xajinaya haddii kalena ku kalaan soo qaadi mar baan idin wada tusi insha allah ee waxa weeye atixiyaadka mar waxa loo fadhiistaa dee lugtana lugtan laga hoos saaraa soo ma tanna waa la taagaa taasi waa sifa macruuf inaad xataa tanna aana taagin ood intaba sidaa u wada dhigtaana waa mid waa mid labaad soo ma midda saddexaadna waxa weya intaad saa u wada dhigto taasi qaybtaa hore inaad halkaa ka saarto sidaa tidaa saddexdaas sifa ayaa loo fadhiisan karaa caaga waxa weeyaan la diidan yahayna waa kaas ee rasuulku sala allahu alayh wasalama uu diiday waxa weeyaan caagankeedna waa banaan yahay waa ka zubadka ibnu raslaan uu leeyahay wajalsatu lacaaika alkilaabi uu leeyahay waxa weeyaan fadhiga yaxtuusiga waxa weeyaan sida ayda ay toddobaday ku fadhiisataa lugeygana saasay u goglaan labada lugooda kale markaanay saa isku sii dayn hareerahay saa ugu qabtaan kuwa dambe waxa weyan saas u sii dayna dabadu ku fadhiisanaya kuwa kalena saas u hareero dhigaya markaa waa saa weeye qofku waa inuu lugihiisa taago baridana dhulka saaro gacmahana hareeraha ku qabsado kaasaa manhiya yasjudu sajda thaniya sujuudda labaad buu sujuudayaa mukabiran xaala wallahu akbar leeya wayafcalu fiiha wuxuu samaynayaa kamaa facala fi sajdati luulaa sujuuddii hore siduu sameeyey yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu waxa weeyaan kor u qaadayaa mukabiran isagoo allahu akbar leh wayejlisu wuu fadhiisanayaa jalsatan khafiifa fadhi fudud kaljalsati fadhigii bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeyey watusamaa waxaa lagu magacaabaa jalsat alistiraxati fadhiga nasashada waya mustaxabatun waana la jeclaaday wain tarakahaa hadduu iskaga tago falaa xaraja dhibi kuma jirto walaysa fiiha dikrun ilaahay xuskiisa la xusayaa may jiro walaa ducaaun iyo barya toona ma taal yasjudu wuxuu sujuudayaa asajda thaaniya sujuudda labaad mukabiran xaal au yahay mid alla weyneynaya oo allahu akbar leh wayafcalu fiiha wuxuu samaynayaa kamaa facala siduu sameeyey oo kale fi sajdati luulaa sujuuddii hore yarfacu kor buu u qaadayaa ra'sahu madaxiisa mukabiran isagoo allahu akbar leh wayejlisu waa fadhiisanayaa jalsatan khafiifa fadhi fudud kaljalsati fadhigii bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeyey wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa jalsatu listiraaxati jalsada istiraaxada wain tarakahaa haddii uu ka tago falaa xaraja dhibi kuma jirto walaysa fiiha dikrun walaa ducaaun waxa weeyaan rabbi xuskii iyo barya toona ma ahaanin marka waxa weeyaan masaa'il buu ka hadlayaa inuu sujuudda laba sujuudo oo allahu akbar yidhaahdu sameeya sidii tii hore uu sameeyey waxa weeyaan nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ninkii waxa weeyaan khirbaaq lo odhan jiray ama waxa weeyaan waxa weeyaan musiiu salaatihi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weya uma asjud xataa tadma'ina saajidan uma arfac xataa tadma'ina jaalisan uma asjud xataa tadma'ina saajidan uma afcal dalika fii salaatika kulliha ragcad buu u tilmaamay salaadaad oo dhanna saa samey waxa weyan masalada kalena waxa weyan inuu allahu akbar odhanaayo sidii tii hore uu sameeyana uu samaynaayo madaxiisa uu kor usoo qaadaayo waxa weeyaan markaa uu kor usoo qaadayna uu allahu akbar odhanaayo waxa weeyaan iyo inuu fadhiisanayo jelsa fudud oo jalsatul istiraaxa la yidhaahdo inuu iska fadhiisanaayo imaamu albukhaari raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa wuxuu u baabaystay baabu man istawaa qaacidan fii watrin min salaatihi uma nahad waxa weeyaan qofka waxa weeyaan soo fadhiistay salaadiisu markay tira waxa weeyaan dhiman tahay waxa weeyaan uma nahada waxa weeyaan kadibna hingaday ama kacay waxa weeyaan salaada ragcadda labaad marka loo kacayo ama ragcadda afraad marka loo kacayo weeyaan witriguu sheegayaa marka salaada markaad u kacayso ragcadda labaad waxaad leedahay intaad soo fadhiisato taani usoo fadhiisato inaad kicitaanka halkaa kasii bilowdo iyo inaad toos iskaga kacdo labaduba waa fiican yihin laakiin waxa weeyaan jalsatul istiraaxa waxa weyan waa la jeclaaday culimada qaar in kastoo yidhaahdeen nebi maxamed jalsatul istiraaxa markan uu waxa weyan fadhiisanayey waxay ahayd markii dambe uu cuslaaday ayuu soo fadhiisanayey markuu soo fadhiistana halkaasuu kasii kacay marka waxa weeyaan qofkii haddii aanu kici karayn calaa duul oo waxa weeyaan gacmihiisii intuu waxa weeyaan cuskado waxa weeyaan aanu toos u kici karayn intuu iska soo fadhiisto u kacayaa qolyaha qaarna waxay idhahaan mayane waxa weeyaan sawaabku waxa weeyaan in lasoo fadhiisto haddii lasoo fadhiistana kadibna waxa weeyaan halkaasu kasii kacayaa imaamku markaa haddii uu fadhiistu sameeyo fadhiga fadhiga waad ku raacaysaa walow waxa weeyaan qofku yaanu arkinba inuu waxa weeyaan leeyahay ama inuu jiro waxa weeyaan fadhigaasi lasoo fadhiisanaya lasoo fadhiisanaysa kadibna waa lasii kacaya digri iyo ducaa toona ma jirto markaa uu kicitaanka bilaabuno allahu akbar odhanaya waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiskii axmed iyo abi daawuud ay warinayaan sanad xasana min xadiisi mucaawiya waxa weeyaan shaahidna kule xadiiska waxa weyan ibnu mascuud rasuulku wuxuu uhi laa tubaadiruunii bilqiyaami waalqucuud fadhiga iyo waxa weeyaan kicitaanka haygala degdegina fa inii qad badantu waan cuslaaday waxa weeyaan fadalla calaa annahu kaana yafcaluha lihada sawaab marka culimada yidhi waxa weyan lama sharceen xadiiskaasay deliishadeen marka takbiirtana waxa weeyaan wuxuu samaynayaa markuu madaxa kor usoo qaado ee aanu saani usoo wada fadhiisan buu bilaabayaa markuu waxa weeyaan fadhiga soo dhammeeyana waxa weeyaan takbiirtiisuna way go-aysaa oo halkaasu ku goynaya haddii uu fadhiista markaa jalsatul istiraaxada waxa weeyaan iftiraash buu fadhiisanaya lugtiisuu ku fadhiisanaya qaala almusanifu wuxuu yihi uma yanhadu wuu kacayaa ama wuu hinganayaa qaa'iman isagoo xaalow yahay mid kacaya ila ragcati thaaniya muctamidan cuskanaaya calaa rugbatay jilbiisa in tayasara dalik arrinkaasi hadduu u fudud yahay wanshaqa calayhi ictamada cala alardi dhulka ayuu cuskanayaa uma yaqra'u alfaatixata ayuu akhrinayaa wamaa tayasara lahu min alqur'aani qur-aan wixii u fududaada bacda alfaatixati uma yafcalu wuxuu samaynayaa kamaa facala siduu sameeyey fi rakcati luulaa ragcaddii hore siduu sameeyey ayuu samaynayaa uma yanhadu wuu kacayaa qaa'iman xaalow yahay mid istaagaya ilaa rakcati thaaniya ragcadda labaad muctamidan xaal au cuskanaayo calaa rugbatayhi jilbihiisa in tayasara dalika arrinkaasi hadduu u fududaado wanshaqa calayhi haddii uu dhimana ictamada wuu cuskanaya cala alardi uma yaqra' wuu akrinayaa alfaatixa wamaa tayasara lahu min alqur'aan iyo wixii u fududaaday qur'aana bacda alfaatixati faatixada kadib uma yafcalu wuxuu samaynayaa kamaa facala siduu sameeyey fi ragcati lula ragcaddii hore siduu sameeyey ayaa waxa weeyaan u samaynayaa waxa weeyaan halkana wuxuu ku sheegay waxa weyan laba masalo kicitaanka uu kacayo ragcadda labaad iyo inuu jilbaha qabsanayo markuu sidaa usoo fadhiisto jilbihiisu qabsanaya uu horu kasii kacaya haddii uu jilbihiisu aanay anfacaynin ama ay ku adkaadaanna dhulka intuu qabsado kacaya marka hadduu dhulka ay noqoto inuu qabsado jilbuhu ka hor qaadaya dee waxa weyan dhulka haddii ay noqoto jilbihiisa inuu qabsadona gacmihiisu dhulka kasoo hor qaadaya jilbaha markuu qabsado ayuu kacaya waxa weeyaan imaamu shaafici iyo maalik waxay yidhahdeen sunnadu waxa weeyaan an yactamida calaa yadayhi fi nuhuud markuu kacaayo waa inuu dhulka qabsadaa bay yidhahdeen oo gacmihiisa ictimaadaa waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam inahu lamaa rafaca ra'sahu min asajda thaaniya istawaa qaacidan uma ictamada cala alardi ayaa soo aroortay bay yidhahdeen xadiiska imaamu nasaa-i a warinaayo waayil ibnu lxujrina waxa uu leeyay nebigu markuu sujuudo waxa uu dhigi jiray jilbihiisa ayuu dhigayay qabla yaday weydaanahaba rafaca yadayhi qabla rugbatayhi ayay waxa weyan qolada kelina deliishadeen xadiiskii maalintii dhaweyd aan soo sheeginay wey waxa weeyaan masalada kale waxa weyan ku jirtaana faatixada ayuu akrinaya ee wixii qur-aan u fududaada waxaanu samaynayaa sidii uu ragcaddii hore sameeyey ragcaddaa hore wuxuu sameeyey waxa weeyaan arrima ayaa ka maqan arrimaha aanu soo celinayn waxa ka mid a dee takbiiratulixraamkii ma soo celinayo ragcadda hore takbiiratulixraam buu ku galay markii uu gelaya salaada masalada labaadna waxa weeyaan allahu akbar markuu yidhi markii hore mudduu aamusnaay uu duco akrinaya istiftaaxa waxa weeyaan muddadaa uu aamusnaana tan aamusnaan maayo waa masalada labaad ee farqisa masalada saddexaad ee aanu la imanayni waxa weeyaan istiftaaxi uu akrinayo tii hore uu akriyey akrin maayo masalada afraadna waxa weeyaan ragcaddani la mid noqon maysa ragcaddii hore dherarka tii hore waa inay dheeraato tanna waa inay ka gaabato masalada waxa weeye shanaadna waxa weeyaan ma jadiidinayo niyada oo salaadee inuu galay faral oo casara ama duhura ama maqriba ayuu niyada ama maanka ku qabanayey laakiin tan ku qaban maayo waxa weeyaan tacawudka waxay yidhaahdeen ragcad walba isaga waa la jeclaaday inuu acuudu billahi min ashaydaani arajiim yidhaa waxa weeyaan waa la jeclaaday yidhahdeen culamada qaarna waxay yidhahdeen mayane waxa weeyaan afdalku waxa weeyaan ragcad kasta inuu waxa weeyaan taa ugu horaysun ku kaaftoomo oo aanu acuudu billahi min ashaydaani arajiim ragcaadka kale soo celin laakiin ibnulbaz waxa uu leeyahy waxa fadli badan inuu ragcad walba waxa weeyaan shaydaanka iska naaro kadalika waxa weeyaan calaamat lmirdawi insaafka waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay wawa asaxu daliilan nawowina wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa sida saxiixa madhabka iyaga calaamat lalbanina wuxuu yihi wanurajixu mashruuciyat alisticaadati fi kuli ragca licumuumi qowlihi tacaala waxa weeyaan faida qara'ta alqur'aana fastacid billah ayaa waxa weeyaan aan u deliishanaynaa buuhi waana sida saxiixa madhabka shaaficiyada ibn lxasmi adhaahirina muxallaha saasuu ku rajaxayaa marka isticaadadu ragcadda koowaad iyo ragcadda labaad iyo ta saddexaad iyo ta afraadba waa la soo celinaya hadday salaadu waxa weeyaan salaad afareeya tahay hadday saddexley tahayna saddexdaba waa la soo celinayaa labaaley haddii ay tahayna labadaba waa la soo celinaya qaala almusanifu wuxuu yihi idaa kaanat isalaatu salaadu markay tahay hunaa'iyatan waxa weeyaan salaad labaa ey ragcatayni laba ragcadood ka salaati alfajri salaada subaxiyo waljumcati jumcaha iyo walciidi ciidda jelasa wuu fadhiisanayaa bacda rafci intuu ka soo toosay min asajdati thaaniyati sujuudda labaad naasiban isagoo taagaya rijlahulyumnaa lugtihiisa midig muftarishan goglanaya rijlahulyusraa waxa weeye lugtiisa bidix waadican yadahulyumnaa waxa weeyaan gacantiisa midigna dhigaya calaa fakidii bawdyadiisa alyumnaa ee midig qaabidan isagoo qabanaya asaabicahu farihiisa kulluhaa dhammaanteed ilaa sabaabata ta wax lagu caayo mooyaane sabaaba waxa weeyaan waa fartan murdisada u naqaan wey sabaabana waa laydhaa musabixana waa laydhaa qofka haddii la hanjabayo ama la caayayo dee iyadaa lagu fiiqaa haddii waxa weeyaan ilaahay subxaanah watacaala tawxiidkiisa waxa weeyaan la qiraayana oo aada la atixiyaadsanayana iyadaa la waxa weeyaan fiiqaya fa yushiiru biha ila tawxiidi keliyeyn ilaa inuu keli yahay ayaa waxa weeyaan uu tilmaamaya wa inqabada haddii uu qabto alkhinsara waxa weeyaan faryarada iyo walbinsara waxa weeyaan farta ku xigta min yaddii gacantiisa waxallaqa waxaan u wareejinayaa ibhaamaha suulkeegana macalwustaa ta dhexe wa ashaara bisabaabati waxa weeyaan sabaabada ayuu waxa weeyaan inshaaraya macnaa waxa weyan waa sidaas labadaa markuu laabo taana sidaasuu odhanaya sidaas weeyaan waa inu sidaa idhaa labadaa uu laabaya markuu saa u laabo ayuu suulkana halkaa gelinaya saasuu odhanaya taasi waa mid inuu sidaa u duubo suulkana ka dullaabo uu sidaa idhaana waa mid midda saddexaad ee la samayn karaa waa in sidaa laydhaa halkaana u ku qabto caqada halaatan wa khamsiina saddex iyo konton buu gunti jiray axaadiista rasuulka tilmaamaysa waa sidaas weeyi markaa carabi waxa weeyaan xubnahani waxa weeyaan saddexdaa saddex bay u yaqaaneen marka farta suulka marka halkaa lagu qabtana shan bay u yaqaaneen marka alaaan wa hamsiina waa sidaas soomaaliduba dee waa kuwa waxa weyan markay wax kalaysanayaan intaasoo hor iyo intaasoo dambe ku odhanaya intaasoo hor iyo intaasoo dambe markaa shaygu intuu leegi un baa ku xidhan haddii waxa weeyaan yahay waxa weeyaan ari waxa weeyaan shan boqol iyo intaasay noqonaysaa conton haddii waxa weeyaan neef looya yahay shan milyan buu noqon karaa neef geele haddii uu yahay shan milyan iyo waxa weyan shan boqol waa intaasoo hor iyo intaasoo dambe farahan baa markaa lagu xisaabsan jiray may jirin xisaab la qoraa dadka qaar waxay yidhaahdeen ma inaad saddexda waxa weyan saddexda faroodba gararhkeygii bay udhigan tahay waxa weeyaan tanna waxa weeyaan khamsadiiba udhiganto intaasaa udhigan laakiin sawaab maaha waayo waxaa la odhanayaa waxa weeyaan khamsada ama halaaada luqada carbeeda la qoro imika dee waktigii nebi maxamed lama qori jirin lamana aqoon waa qoraal laga soo raray hindida wey waa qoraal laga soo raray hindida waxa weyan xisaabta carabiga la qoraa maanta marka manay jirin waktigii rasuulka sala allahu caleyh wasalam markaa saddexdaa nooc buu samaynaya wa ashaara bisabaabati faxasanu lihubuuti sifatayni labada sifaba waxa weeyaan way sugan yihin can inabiy sala allahu aleyh wasalam walafdal waxa fiican an yafcala inuu sameeyo haadaa kan taaratan wa haadaa kana taaratan mar wayadacu wuxuu dhigayaa yaddahu lyusraa calaa fakidihi lyusraa waxa weeyaan bawdadiisa bidix iyo warugbatii jilimkiisa waayahay idaa kaanat isalaad sheekhu halkan waxaan soo sheegnay atixiyaadka afar madhab inay ku jiraan madhabkeebuu maray makii shaaficiyadu maray makii xanaa axnaaftuu maray ma kii xanaabiladu maray ma kii maalikiyadu maray kii xanaabiladu maray nacam dariiqat lxanaabila ayuu waxa weyan raacay waayg waxay idhahdeen salaadu hadday atixiyaad keliya leedahay lugta waa lagu fadhiisanaya sinta dhulka la dhigi maayo idaa kaanat isalaatu salaadu markay tahay hunaa'iyatan labaaley ay ragcatayni laba ragcadood ka salaati lfajri salaada subax iyo waljumcati walciidi iyo ciidda jelasa wuxuu fadhiisanayaa bacda rafci intuu kasoo toosay kadib min asajdati thaaniya sujuuda labaad naasiban isagoo yeelaya rijlahu lyumna lugtiisa midig muftarishan isagoo goglanaya rijlahu lyusraa waadican dhigaya yaddahu lyumna gacantiisa midig calaa fakidihi lyumna bawdadiisa midig qaabidan isagoo waxa weeyaan qabanaya asaabicahu farihiisa kullahaa dhammaanteed ila sabaaba ta waxa weeyaan wax lagu caayo mooyaane fa yushiiru biha waxa uu ku tilmaamayaa ila tawxiidi ilaahay kelinimadiisa wa in qabada haddii uu qabto alkhinsara walbinsara waxa weeyaan waxa weeyaan faryarada iyo ta ku xigta min yadihi waxallaqa uu wareejiyey ibhaamaha maca alwustaa wa ashaara bisabaabati faxasanun oo sidaas weyi ta kalena waxa weeyaan waa in sidaasun laydhaa buu tilmaamaya sheekhu sidaa in laydhaa oo aan faraaba lasoo laabin oo saa laydhaa wey saasun laydhaa markaa laakiin waa in sidaa laydhaa ama in sidaa laydhaa ama waxa weyan in sidaa laydhaa saddexdaas mid buu samaynaya masaa'il ba markaa waxa weeyaan uu tilmaamay masaa'ilka uu tilmaamay waxaa ka mid a salaadu hadday labaalay tahay labada ragcadood waxa weeyaan in sinta dhulka aan la dhigaynin ee waxa weeyaan lugta lagu fadhiisanaayo atixiyaadka waxa weeyaan waajib ah iyo rugnigana waxa u dhaxeeya dee waajibka waxa kaba sujuud haddii la yidhaahdo laakiin waa rukni sidiisa in loo soo celiyo mooyaane waxa weeyaan salaadu ka kac bay noqonaysaa sidiisa in loo soo celiyo mooyaane salaadu ka kac bay noqonaysaa marka atixiyaadkan dambe ee salaadan ay ku dhammaanaysa subax iyo salaada jumce iyo salaada ciiddu waa rukni wey waxaanu leeyahay waxa weeyaan wasiir itafaquu cala ana aljalsa fi aakhiri salaati fardun min furuudi salaati wa juluusuhu litashahudi ka juluusihi bayna sajdatayni sawaan waxa weeyaan fadhiga waxa weeyaan salaada aakhirkeega waxa weeyaan la fadhiisanaya waa faral farallada salaada ka mid a masalada labaadna waxa weeyaan lugtiisa ayuu taagayaa lugtiisa bidixna waa goglanayaa waxa weeyaan marka dhinaca midig buu ka saaraya lugta bidix adinkeyga ama inta hore cagtaa xagga bidix midig buu ka saaraya masalada kale waxa weeyaan saddexaad wuxuu dhigayaa gacantiisa midig bawdadiisa waxa weeyaan midig waxa weeyaan takaa qaabidan asaabicahu kullaha ilaa sabaaba waxa weeyaan farihiisa oo dhanna uu qabanayo ilaa taas mooyaane waxa weeyaan halkaa ilaa halkaa waa inay gacantu sidaa noqoto waa inaana saa u agmarin sidaa waa inay noqota oo bawdada iyo xusulka bawdada dhammaadkeega halkaa laabatada ama goljalecda loo yaqaano ay ku dhammaanaysa iyo xusulkaas waa inay saa isku qabsadaan sidaa ay u dul marto waxa weeyaan markaa waxa weyan jilibkii tan kale waxa weya inaad sidaa u dul dhigto ood sidaa tidhaa sidaa inaad u dul dhigto waxa weyan jilibka laabigiisa iyo inaad sidaa ugu qabato labaduba waa banaanta laakiin labada gacmoodba waa inay bawdyahaaga dul maraan midna bawdada bidix midna bawdada midig ay dul marto oo waxa weeyaan ay saani ugu fadhiisato masalada afraadna waxa weeyaan bidixda iyo waxa weyan midigta in waxa weyan gacanta bidixna inuu duldhigayo bawdadiisaas markaa gacanta bidix inuu ku qabto iyo inuu duldhiga labadaba u leeyahy inuu jilibkiisa sidaa ugu qabto saa ugu qabto iyo inuu sidaa u duldhigo labadaba u leeyahy macnaa inuu saasunu duldhigo jilibkii xadiidka waxa weeyaan ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna beri jiray ataxiyaadka siduu suuradda qur-aanka noo baro waxaanu odhan jiray ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah asalaamuna calayka ayuha nebiy waraxmat ullahi wabarakaatu ataxiyaadka waxa ka saxeexsan waa ka imaamu shaafica u qaatay dadkeena inta badanna ay yaqaanaan laakiin ka sheekhu halkan ku sheegaya ayaa ka saxeexsan uma yaqra' wuxuu akrinayaa atashahuda fi hada ljuluus wahuwa ataxiyaatu ammaanyaalo lilaahi ilaahay ba u ahaadeen wasalawaatu ammaan iyo wadayibaatu wanaagyaalna ilaahay baa leh assalaamu nabadgelya calayka korkaaga ha ahaato ayuha nebiyu nebiganiyow waraxmat ullaahi naxariista ilaahayna ha ahaato iyo wabarakaatuhu barakadiisu assalaamu nabadgelya calayna annaga korkayaga ha ahaato wacalaa cibaadillaahi asaalixiina addoommada ilaahay u wanaagsanne nabadgelya ha ahaato kuwa dhintay ha noqdaan ama kuwa nool ashhadu waxaan qirayaa aan qirayaa dadkina ogeysiinayaa qalbigaygana aan ku qabanayaa afka qofku hadduu ka yidhaahduuna uurka ku guntin waa munaafiq haddii uu yidhaahda ma ogeysiinayana islaamnimadiisu ma sugnaanayso marka waynu qofku ku dhawaaqaa shahaadadu waa sidaas an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane wa ashhadu waxaan qirayaa dadkana ogeysiinayaa ana muxameda nebi maxamed cabdu addoonkiisii inuu yahay lianlaa yucbad warasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay lianlaa yukadab si aan loo beenin oo aan loo odhan maxamed waa addoonuun ee waxa weyan waa addoon nala mida wuxuuna dheeryahayna ma jirto uma yaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma allah salli amaan calaa maxamedin nebi maxamed wa calaa aali maxamedin maxamed aalkiisana allow ammaan kamaa sallayta sidaad u ammaantay calaa ibraahiima ibraahim iyo wa aali ibraahiima ibraahim aalkiisa innaka adigu xamiidun mid la mahadiyaad tahay majiidun sharafna leh wa baarik allow barakee calaa maxamedin nebi maxamed wa calaa aali maxamedin maxamed aalkiisana allow barakee kamaa baaragta sidaad u barakaysay calaa ibraahiima ibraahim iyo wa aala ibraahima ibraahim aalkiisa innaka adigu xamiidun mid oo waxa weeyaan la mahadiyaa tahay majiidun aal waa ahl bikahrati listicmaal baa loo riday haada oo aal loo yimi waxa weeyaan nebi ibraahim calayhi salaam ilahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu barakeeyey ahalkiisa iyo isagaba ambiyaa ka mid ahaa dad saalixiina ka mid ahaa kadalika nebi maxamedna saasaa loo baryayaa markaa nebi maxamed miyaanu ka fadli badnayn ibraahim iyo ambiyada kale uu dhalay maxaa loogu shabahayaa waxa weeyaan nebi ibraahim waayo mushabahu mushabahu bihiga dee waa uu ka hooseeya marka maxaa ishkaalkaa lagaga jawaabaya nebi ibraahim nebi maxamed maanu ka fadli badnayn waayo waxa nebi ibraahim helay wax lamida maxaa loogu dalbay ya waxa weeyaan nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan aqwaal badan baa lagaga jawaabay lakin waxa ugu dhow nebi ibraahim horta nebi maxamed nebi ibraahim caruurtiisa wey oo waa ka mid aala ibraahim nebi maxamed oo aala ibraahim ku jiray iyo ambiyadii kaloo dhan iyo nebi ibraahim waxa u sugnaaday ayaa kelidii loo dalbaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka intaasoo dhan oo isku dhan waxay heleen wax lamida loo rabaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaas taas buu kaga fadli badan yahay oo waxa weeyaan aan waxa weeyaan aanay ahayn waxa weeyaan midu loo dalbaayun faqad intuu nabiyullahi ibraahim darajadu taagan yahay waayay uma yaqra-u wuxuu akrinayaa atashahuda ataxiyaadka fi hada ljuluusi fadhigani wahuwa ataxiyaatu amaan lilahi ilaahay baale wasalawaatu amaan iyo wadayibaatu wanaagyaalana allah subxaanahu watacaala abaale waxa weeyaan kainani lilah assalaamu nabadgelya calayka korkaaga ha ahaato ayuha nebiyu nebigani o waraxmat ullahi naxariista ilaahay wabarakaatu iyo barakadiisa saxaabada rasuulka qaarkood waxaa ka sugnaatay nebi maxamed markuu geeriyooday kadib inay odhan jireen assalaamu cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam inay odhan jireen laakiin sawaabku waa sidaa uu inoo baray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam geeridii noloshiisa sidii loo odhan jiray unbaa geeridiisana loo odhanayaa bay culimada waxa weeyaan ay yidhaahdeen assalaamu nabadgelya calaynaa korkayaga ha ahaato wa calaa cibaadillahi addoommada ilaahayna ha ahaata asaalixiina ee wanaagsan markaa addoon kasta oo saalixa baryadiisa ilaaha uu baryaayo waad helaysaa haddii waxa weyan qofku uu saalix yahay ashhadu waxaan qirayaa ogeysiinayaa maankana ku qabanayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane wa ashhadu waxaan qirayaa ana maxameda nebi maxamedna cabdu addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay ayaan markhaati gelinayaa uma yaquulu wuxuu odhanayaa allahuma salli ilaahayga oo ammaan calaa maxamedin nebi maxamed wacalaa aali maxamedin maxamed aalkiisa kamaa sallayta sidaad u ammaantay calaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa aala ibraahiima ibraahim aalkiisa innaka adigu allahayow xamiidun mid la mahadiyaa tahay majiidun oo sharaf leh wa baarik allow barakee calaa maxamedin nebi maxamed wa calaa aali maxamedin maxamed aalkiisa kamaa baaragta sidaad u barakaysay calaa ibraahiima ibraahim wa aala ibraahiima iyo ibraahim aalkiisa innaka adigu xamiidun mid oo la mahadiya tahay majiidun oo sharaf leh ataxiyaadkan akrinana waxa weeyaan waxay ku kala bedelan yihiin ataxiyaatu almubaarakaatu ataxiyaatu lilah halkaa laga yidhi ayuunbaa waxa weeyaan kan kale laga odhanaya ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu adayibaatu lilahi intaasoo mubtadaa markaa ku doodaysa lilaahi oo khabar dhacaysa waaya ataxiyaadka markaa laakiin kan ibnu mascuud baa saxiixa saxaabo badanina ay wariyeen nebi maxamedna au baray sanad ahaanna u tiro badan marka kana fiican kuwa kale nebi maxamed ka soo arooray ama kan ibnu cabbaasaan inagu naqaano dadkeenu inta badan yaqaanaan hadday tahay iyo kuwa kale hadday tahay mid walba waa la akrin karaa oo qofku kanna wuu akrin karaa markuu doono kan kalena waa ku bedeli karaa kan kalena waa ku bedeli karaa waxa weeyaan markaa masaa'ilka uu kaga hadlay waxa weeyaan ataxiyaadka in la akrinaayo saxaabadu markii hore waxay odhan jireen waxa weeyaan assalaamu cala allah assalaamu cala fulan assalaamu cala jibriila wa mikaala assalaamu cala fulanin wa fulan bay odhan jireen nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo lebu maqlay markaasaa wuxuu yihi ha odhanina waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala nabadgelya ha ahaato waayo isaga ayaa nabadgeliyaa ama salaamta iyo nabadgelyada lafteeduba isaga xaggiisay ka ahaatay cidduu nabadgeliyun baana nabadgelaysa cidduu nabadgelyada ka qaadaana way nabadgelyo waayeysaa marka waxaad tidhaahdaan bu ihi laakin ataxiyaatu lilahi wasalawaatu wadayibaatu atixiyaadkaasu markaa baray rasuulku sala allahu alayhi wasalam abu ciise tirmidi wuxuu yidhi ibnu cumar iyo jaabir iyo abi muusa iyo waxa weeyaan caaisha ayaa laga soo wariyey xadiis ibnu mascuudna waxa weeyaan wejiyo badan baa lagu wariyey waana xadiiska ugu saxiixsan ayaa uu yidhi raximahullah masalada kale waxa weyan allahuma salli calaa maxamedin wacala ali maxamedin kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahim in rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu sallihaayo waxa weeyaan rasuulka sala allahu alayh wasalam in lagu sallihaayo salaadana waa salaada waxa weeyaan ugu waxa weeyaan ugu dhamaystiran waxa weeyaan salaadaha nebi maxamed lagu salinaayo ee sugnaaday xadiisu kacab ibnu lcujra ayaa waxa weeyaan aanay ku timid ay yidhaahdeen waanu garanaynaa sidaanu kuu salaamayne sidaanu kuugu saliyaynaa uu rasuulku sala allahu alayhi wasalam yidhi qulu allahuma salli calaa maxamedin dhaa marka waxa weeyaan kacab ibn lcujra iyo waxa weeyaan abi xumayd asaacidi abi saciid alkhudri abi hurayra iyo waxa weeyaan ayaa wariyey abi mascuud alansari cuqbata bnu lcamri alansari waxa weeyaan ayaa wariyey marka alfaad waxoogay ay ku kala duwan yihin kolba mid baad akriyay inaad tidhahdo allahuma salli calaa maxamedin allahuma salli cala maxamedin wacala azwaajihi waduriyatihi kama sallayta cala ibrahima wabaarik cala maxamedin wacala azwaajihi waduriyatihi kama baarakta cala ibrahima inaka xamiidun majiid iyo inaad tidhahdo allahuma salli cala maxamedin cabdika warasuulika kama sallayta cala ibrahim wabaarik cala maxamedin wacala ali maxamedin kama baarakta cala ibrahima waala ibrahim iyo inaad tidhaahdo allahuma salli cala maxamedin wacala ali maxamedin wabaarik cala maxamedin wacala ali maxamedin kama sallayta wabaarakta cala ibrahima waala ibrahima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid siiqooyinkaas oo dhan baa loo akrin karaa waxa weeyaan oo waxa weeyaan uu la imanayaa salliga rasuulka kadibna qofku waa kacayaa waxa weeyaan salaadu haddii ay waxa weeyaan afaray tahay waana dee sunne ayuu noqonayaa salliga rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala lmusanifu wuxuu yidhi wayastaciidu billahi ilaahi wuxuu ka magan gelayaa min arbacin afar buu magangeliye ka doonayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa allahuma allah inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi jahaname jahaname cadaabkeega wa min cadaabi alqabri iyo qabriga cadaabkiisa oo cadaabka jahanamada cadaab ka horeeye weey wa min fitnati lmaxya nolosha fitanteeda iyo walmamaati geerida wa min fitnati lmasiixi dajaal iyo masiixu dajaal waxa weyan fitantiisa dajaal waa aladi waxa weeyaan yakhtalidu waxa weeyaan alkadib ama baatilka isku dara ayaa la yidhaha dajaal tijaar cawar bay yidhaahdaan soomaalidu ama dajaaj cawar uma yadcuu bimaa shaaa wuxuu ku ducaysanayaa wuxuu doono min khayri dunya addunyada wanaageega iyo walaakhirati waidaa dacaa markuu u duceeyo liwaalidayhi aw kayrihimaa kayrkood min almuslimiina falaa ba'sa sawaaun waxa mid ah kaanat isalaatu salaadu ahaataya fariidatan waajib oo naafilatan sunne ahaataya licumuumi qowli nabiy sala allahu calayhi wasalama nebi maxamed hadalkiisaana caam masalada ku ah fii xadiisi ibni mascuud lamaa callamahu tashahuda markuu baray huma liyatakhayar min adducaa'i acjabuhu ilayhi acjabahu ilayhi ha doorto baryada ta isaga uu la dhacsan yahay ama u la yaab badan fayadcuu ha baryo wa fii lafdin aakhara huma liyatakhayar ha doorto bacdu intaa kadib min almas'alati su-aasha maa shaaa wa haadaa yacumu waxa uu koobsanayaa jamiica maa yanfacu alcabda addoonka waxa dheefinaya fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhiro waxa weeyaan waxa dheefinaya ayuu waxa weeyaan anfacaya wayastaciidu billahi ilaahi wuxuu ka magan gelayaa min arbacin afar fayaquulu wuxuu odhanayaa allahuma allah inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi jahanama jahaname cadaabkeega jaamicu saqiirka iyo siyaadaadkiisa calaamatulalbani xadiiska saxiixa uu ku keenaayo waxa uu yihi ninka shan jeer ka magan galay ilaahay naarta waxay tidhaahdaa naartu ilaahaygo addoonkaaga iga magan geli wa min fitnati lmaxya nolosha fitanteeda fitanta waxaa ka mid ah in qofka adduunyadiisa loo fidneeyo in loo fidneeyo caafimaadkiisa in lagu fidneeyo caruurtiisa in lagu fidneeyo waxa weeyaan caqligiisa ama fahma badnidiisa waxyaabaha adu waa u arka mazaayaad u dheer yahay dadka kale in lagu fidneeyaa laga yaabaa marka fitanta waxa weya nolosha waxa weya waxyaabo badan baa ka mid a in waxa loo fidneeyo caqiidadiisa waxa weyan xanuunsado markuu xanuunsadona la idhaahdo heblaayun baa la gaadhaayo mar keliya oo aleelo intay yari rogto amay waxa weeyaan uunsi shido ayuunba ku odhanaysaa halkan aad u go-aysaa waxayo xasanku haye waxa weeyaan waad bogsanaysaa sidaa yeel waxa weeyaan waa ibtilaa-aad wey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi aliflam mima xasiba annaasu an yudraku an yaqulu aamana caqiidadaada ugu horaysa wahum laa yuftanuun caqiidadaada ugu horraysa waxa lagugu itixaamayo haddii ayarun layska odhanaayo waxa weeyaan waan islaamin laiskuna daynayo way fiicnaan lahayd laakiin waa lagu jirabayaa xaggan iyo xaggan iyo xaggan iyo xagganba waa lagaaga keenayaa waxyaaba ku mashquuliya iyadoo la eegaayo inaad sugnaato iyo inaad waxa weeyaan baydho ama aada baydhaanto walmamaadna waxa weeya rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiska imaamu albukhaari waa warinayo waxa weya wa uxiya ilaya anakum tuftanuuna mithla aw qariiba min fitnati lmasiixi dajaal laa adri ayu dalika qaalat ilasmaa fatima bint lmundir waxa weeyaan waxay leedahay ibnu zubayr ayaydeed bay ka warinaysaa ma ogi asmaa bintu abibakar midka ay tidhi ma mid u dhowba mise waxa weeyaan waa mid la mid a qofka waa la itixaamaya waxaa la odhanayaa waxa weeyaan maxaad odhan jirteen ninkan qofka muminka wuxuu odhanayaa waa nebi maxamed xaq buu noola yimid waanu rumaynay sida rasuulka ka sugnaatay waxa waa waanan raacnay yaad caabudaysaa la odhanaya allah buu odhanaya maxaad ku caabudayso diinta islaamku odhanaya kii kalena dee wuu isku dhex daadanaya wuxuu odhanayaa dadkumaan ka maqli jiray iyagoo leh markaasaa la odhanaya maxaad ka maqli jirta ma iyagoo maxamed le markaasu odhanaya ha kadibna waxaa lagu odhanaya laa darayta walaa talay toddobaatan joog ba dhulka lala goynaya qayladiisana shay kastaa maqlaayo waa waa geerida imtixaankeyga wey qofkii oo qayliyaya waxa weyan degta lagu sido cid walba ay maqlaysoo noolaa aan jinki iyo insiga ka ahayn waxa weeyaan waa itixaan wey waa itixaan wa fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaalka fitantiisa masiixu dajaalkuna waa tijaarcawa waa nin yahuudiya oo adduunyada maanta ku nool waktigii nebi maxamedna noolaa saxaabada rasuulka qaarkoodana ay arkeen nebi maxamed u yidhi waxa weyan waa nin bidaar leh oo waxa weeyaan golxale wegdana leh wegdana leh labadiisa indhood mid ka mida ay tiran tahay masaxan tahay midna ay soo boodsan tahay halkaa ka farabaa kaga qoran kaaf iyo fayara qof kasta oo iimaan ley maalintaa iimaanba wax lagu akrinaya maanta haddii khad iyo qalin iyo qof waxbartay wax akrinaayo waxa weeyaan qofka iimaanlunba akrinaayo wejigiisaa ka arkaya ka fara waa gaaloobe ama waa gaal inta kale arki mayso hadduu shahaadooyin sitay iyo hadduu waxa weyan brofeser yahay iyo wuxuu doona ha ahaado iimaan baa maalinta wax lagu akrinaya waxa uu soo bixi doonaa waxa weyan khalla bayna sham walciraaq waxa weyan gosha udhaxaysa ciraaq iyo sham waxaanu kusoo horeynaya magaalada asfihaan laydhaa ee waxa weeyaan iiraan ku taalla toddobaatan kun oo yahuudaana ka raaci doona oo waxa weyan jubbadahoogii sita siduu rasuulku sala allahu alayh wasalam tilmaamay dayaalisadu waxa weyan waa bahal yar oo jubbadan dheere waxa weeyaan ay qaataan waxa weeyaan khudabadu ama waxa weyan dadka carabta ay qaataan gurada laga gashado oo waxa weeyaan le maxaan idhaa tuduca ay halkaa ku leedahay halkaa lugaha guradood jilbaha guradoodana ku go-an wey dayaalisadu toddobaatan kun oo yahuudi baa raacaya golden mair naagtii la odhan jiray ra-iisul wasaaraha dhowriye lixdanaadkii ahayd waxay tidhi lan natakhalaa biardi qudsin walow bidimaa'ina xataa yajiya amiiru salaam bay tidhi dhulka qudus taake ka tegi mayno walow dhiigga iyaguba ha ku daatay ilaa madaxweynaha nabadgelyada u yimaado madaxweynaha nabadgelyada yahuudi sugaysaa waayo oo masiixu dajaal masiixu dajaal baa la sugayaa oo laleeyahay wuu noo imanayaa oo waa boqorka iyagii adduunyadu qabsanayaa sidaasay yahuudi leedahay adduunyada wuxuu joogi doonaa afartan cisho maalinta koowaad sana tahay maalinta labaadna ay bil tahay maalinta saddexaad toddobaad tahay toddobiyo soddonka cishe kalena maalmehena ay la mid yihiin dadkana wuu soo marayaa markaasaa wuxuu ku odhanayaa irumeeya dadka qaar waxa weya war nagala tag bay odhanaya beenaalayo gaalkii markaasuu odhanayaa xooluha idinka dhamaadaan way ka dhamaanayaan roobkuna yaanu idin diino u di'i maayo waxa weyan dadkoo gaajoonaya ayaa waxa weyan iska dhaafeen dad kale u imanaya markaasuu odhanaya ay rumeeya kadibna way raacayaan xoolihii ka dhindhintay abaaruhu ka dileen ayaa waxa weeyaan au odhanaya waan idiin noolaynaya kadibna xoolo waxa weya keliya waaweyn oo dherdheragsan oo caano ay ka maalaan baa usoo hoyanaya nin reer baadi u imanaya markaasuu odhanaya may rumaynaysaa inaan rabbiga ahay haddaan kuu nooleeyo hooyada iyo aabbaha markaasuu odhanaya waxa weeyaan ha kadibna laba shaydaan buu hooyadii iyo aabii u ekeysiinaya markaasay odhanayaan islaamtuna odhanaysa hooye rume waa rabbigaaye waxa weeyaan odayguna odhanaya waa rabbigaaye rume dhulka gebigiisa waa gelaya magaalada maka iyo madiine mooyaane magaalada maka iyo madiinena albaabadeeda waxa taagan waxa weeyaan malaa'ig baa taagan ilaalinaysa kadibna waxa weeyaan marka uu magaalada madiine duleedkeega yimaad ayaa waxa weeyaan u odhanaya sida riwaayaadka qaar ku soo aroortay waa qasrigii axmed masaa'ilka rasuulka sala allahu caleyh wasalam waa qasrigii axmed buu odhanaya kaas kadibna waxa weeyaan dhinacaa shaam baa loo leexinaya wejigiisa halkaasuu markaa tegaya salaad subax iyagoo dadka muslimiintii u diyaargaloobaya inay la dagaalamaan oo yidhahdaan waar ninkan sharkiisi baa inagu batay aan la dagaalana isaga iyo yahuudda la socotaba ayaa waxaa soo degaya nebiyullaahi ciisa waxa weeyaan bariga magaalada dimashiki uu kasoo degaya isagoo laba malag waxa weeyaan garbihiisa waxa weeyaan garbooga haysta markaa uu soo degana salaad subax iyagoo u safanayuu imanaya baytulmaqdis marka uu yimaadana waxa weeyaan waxau odhanaya ina tuki markaasuu odhanaya ummadan ilaahay wuxuu ku karaameeyey a'imadeedu inay iyaga ka mid noqdaane idinku ina tukiya markuu tukiyo kadib ee albaabka la furo masiixu dajaal oo albaabka waxa weyan qudus taagan markuu arka ayuu dhalaalaya marka wuu yaraanaya wuu sii dharaya siduu u cararaayo ayaa baabuludow ku gaadhaya ciisa calayhi salaam wuxuu odhanayaa halku dhufashaan kugu leehay oo aanad weligaa igala tegay inay joogto dhowr iyo toban kilomitir bay meeshu u jirtaa waxa weeyaan magaalada qudus magaalada qudus markaa masiixu dajaalkuna waa kaas waa ninkaa yahuudiga waktigii nebi maxamed joogay jaziiradaha carbeed ku xidhnaa silsiladaana ku xidhnaa silsiladaha ku xidhnaana waxaa soo arkay tamiim ibnulaw sadaari xadiiska imaamu muslima werinayo marka waa nin noocaasa weeye cadha u cadhooday daraaddeed baana sabab u ah inuu soo baxo marka dambe oo waxa weeyaan marka uu soo baxayo dadka muslimiintii guule ay gaadhaan daraaddeed buu ka xanaaqaya markuu xanaaqana waxa weeyaan waxa weeyaan silsiladuu goosanaya ama karkaaradu jebinaya isagoo kaga duulinaya markaa imanaya kolley waktiga ayaa dhacay markaa halkaa ku joogo maalinta dambe ayaan insha allah berri toole haddii allah yidhaa ayaan ka qaadaynaa wallahu subxaana wa tacaala